إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dhaawacay weerar habeenkii xalay ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro iyo qaraxyo lagu beegsaday maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ka dhacay qaybo ka mid a dalka yemen wilaayada islaamniga ee bakool ayaa gurmad gaarsiisay qoysas badan oo ku nool wilaayadaas munaasabad lagu soo xirayay kulan ay dowro barbar socotay ayaa ka dhacday degmada xare dheer ee xarunta wilaayada islaamiga ee mudug diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa duqan culus ka geystay deegaano hoostaga marinka qasi ee dhulka falastiin ay xoogga ku haystaan yuhuudda ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaada isagoo dhammaystiran askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dhaawacay weerar habeenkii xalay ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar culus ku qaaday xero ciidan oo ku taalla gudaha magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in muddo ah socday dagaalka oo ahaa mid culus ayay mujaahidiinta si gaar ah ula beegsadeen xerada cabdi shilay ee magaalada baydhabo oo fariisin u ah askarta maamulka koonfur galbeed sida ay tilmaamayaan wararka halkaasi naga soo gaaraya dagaalka ayaa waxaa ka dhashay waxyeelo soo gaartay askartii ku sugneed saldhigga la bartilmaameedsaday inta la hubo waxaa weerarka ku dhaawacmay laba askari oo mid ka mida uu yahay taliyaha xerada la weeraray kaasoo lagu magacaabo calijinni dile magaalada baydhabo oo xarun u ah maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa si joogto ah kaga dhaca howlgallo kala duwan oo ay halkaasi ka fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo marar badan khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro iyo qaraxyo lala beegsaday maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ka dhacay qeybo ka mid a dalka yemen warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir
يستمر الحوثيون في شن حملاتهم العسكرية على أهل اليمن في مختلف المناطق
mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay isdaar la daawan karo qadar ku dhow kow iyo toban daqiiqo kaas oo lagu soo bandhigayo howlgallo ay mujaahidiinta jasiiratul carab ku beegsanayaan ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee fariisimaha kule gobolka albaydaa ee dalka yemen ka hor inta aan la soo tebin weerarada ka dhacay gobolka albaydaa iyo qaraxyo kala duwan oo lagu beegsanayo maleeshiyaadka xuutiyiinta wuxuu filimku milicsanayaa qaybo ka mid a fasaadka iyo ishaacaadka ay gobolkaas ka wadaan maleeshiyaadka xuutiyiinta
نفذت قواتنا المسلحة عملية النصر المبين لتعيث في الأرض فسادا وتسدل ستار الظلم والطغيان على هذا البلد الطيب kuwaas iyo hadallada la midka ah ee ay maleeshiyaadka xuutiyiintu marsadaan warbaahintooda ayuu wariyaha filimkan sheegayaa in ay ka fog yihiin xaqaa'ida ayna furumaha kula ildaran yihiin walaaca ay ka qabaan howlgallada mujaahidiinta
وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريات الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء
ولم ولن يجدوا ناصرا من بأس الله إذ جاءهم فكما جرت العادة يصرخون بهتافات النصر الظاهر المؤقت ويغترون ببهرجته بينما يتجرعون في الميدان الآلام والويلات فالمعركة مستمرة والحرب سجال والقروح متبادلة والعاقبة للمتقين
ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ansaaru sharaaca islamarkaana ku guda jira diyaargarow ku aadan howlgalla ka dhan ah ciidamada xuutiyiinta ayuu soo bandhigayaa isdaarka cusub mid ka mida mujaahidiinta ayaa ka hor socodkii ugu dambeeyey ee dagaalka wuxuu bixinayaa kelimad kooban oo tawciyo ah isagoo mujaahidiinta ku boorinaya in ay dareemaan in dabciga mujaahidiintu uu abid soo ahaan jiray in cadowgooda uu ka bato iyaga oo difaacayay diintooda nebigooda iyo ummadooda tirabadnina aanay guusha ku imaan jihaadkuna uu lagama maarmaan yahay ولا يفت من عضدكم أنكم قلة وأن الكثرة الكاثرة بخلافكم وضدكم yuusan waxba idinka dhibin ha u malaynina inaad yar tihiin iyo tiribadnida gaalada ay idinkaga duwan tahay idinkana soo horjeedo islamarkaana idinla diriraysa kani waa xaalka dadka ahlu xaqa ah walaalayaal in mar waliba ay yihiin kuwo laga badan yahay xaquna ma ahan in tiribadni iyo garab badan la haysto kani waa dariiqii ay raaceen ambiyada nabadgelyo ee naxariis korkooda ha ahaatee iyo saxaabada allah ka raali noqdee kani waa dariiqoodii annaguna allah idinkii waxaan ku soconaynaa wixii ay iyagu ku socdeen dacwada xagga alleh ayaan dadka ugu baaqaynaa xujada iyo bayaanka cad sidoo kale seefta iyo carabka labadaasi arrimood waa lagama maarmaan qoladan walaalayaal xuutiyiinta iyo kuwa la midka ah waxay dhibeen allah iyo rasuulkiisa annaguna waxaana la gudboon inaan noqonno sidii saxaabada radiallahu canhum waxaan ajiibaynaa dhawaqa allah iyo rasuulkiisa jihaadku waa waddada keliya ee ummaddan ugu soo noqonayso cisadeeda iyo sharafteeda
الجهاد هو الطريق الوحيد هو الطريق الوحيد لأن تعود لهذه الأمة عزتها وكرامتها
intaas kadib muuqaalka ayaa soo bandhigaya weerar toos ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ku baagsanayaan xere ay xuutiyiintu ku leeyihiin gobolka albaydaa waxaana ay mujaahidiintu qaybaha hore ee dagaalka ku gubayaan mid ka mid a teendhooyinka xuutiyiinta iyadoona la arkayo maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda sheecada ah ee iiraan oo aan dhig la qabto lahayn islamarkaana ka farxinaya goobta markii ugu horraysay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo adeegsanaya diyaarada daroon ah islamarkaana ku beegsanaya maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa lagu daawanayaa isdaarka cusub diyaaradaha mujaahidiinta ayaa duqaymo ku garaacaya ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta oo lugeynayay waxaana muuqaalka lagu daawanayaa ciidamada xuutiyiinta oo kala farxanaya
لقد أوضح المجاهدون رسالتهم من استمرار هذه العمليات وكان مفادها لن يجمع بيننا وبين عدونا الحوثي إلا القتال والمعارك
sidoo kale qarxyo xooggan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka albaydaa ayuu filinku soo gudbinayaa kuwaas oo qaarkood gaadiidka boolbool u kala fardhiyey islamarkaana askartii ka dhigay kuwo gebi ahaanba ku gubtay qaraxyada mujaahidiinta qaybaha dambe ee istaarka cusub ayay mujaahidiinta ansaaru shareeca waxay ku caddaynayaan inuusan joogsa doonin dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo ciidamada kala duwan ee duulaanka ku jooga dalkaas waxayna sheegeen xuutiyiintu in ay yihiin hadaf mashruuc ah oo ay beegsanayaan mar waliba
ولن يتوقف جهادنا إلا باجتثاث الحوثي ومشروعه فتشرق الأرض بنور شريعة الله وتحكم بعدله وأمره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
wilaayadii islaamiga ee bakool ayaa gurmad gaarsiisay qoysas badan oo ku nool wilaayadaas mahad cubeed ayaa inoo faahfaahinaya maadaama bishan barakaysan ee ramadaan ay tahay bishii waxbixinta ee uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ugu deeqsisanaa ayaa wilaayadda islaamiga ah ee bakool iyadoo ku dayanaysa nebigeeda waxay mar kale afurin u samaysay boqol qoys oo ku nool degmada buurdhuxulle ee wilaayadda bakool waxaa qoys weliba la guddoonsiiyey lacag gaaraysa afartan doolar waxayna wilaayadu sheegtay inay lacagtan ugu tala gashay afur iyo suxuur dadkii danyarta ahaa ee la guddoonsiiyey lacagtan afurinta ah ayaa goobta ka hadlay
magacayga mayl ere ambiraang maus engal ere buurhunle ka noola ilaahikiin roonada muslumiinta mayna siiday afartan doolar beese e iyana siidi ilaahay aan kama hadiyaan helo soongalka jare afurki oonaitay ilaahay meel sahuurta liinka talagali markaasaas ayaa muslumiinta noogaahiyaan galantiyo kor alihi kaweel gaaladan alihi jibiy
maagainsiibtalaasmaailaleere beesada lisiina maleangiyanay sii tunkungu deegaanka aan ka noolaana buudhahonglow walaalahay iibiyi mujaahidiinta ilaahay anka galan qaban ilaahay gaalanka jibi mudlimiintana gaalantiyo kor alle kaweele guulna alihisi alihiina waraabi magaaga idalow iidngaleere deegaanka buurdhahongleleere afartun doolarana nasiy alxamdulilah walaalago aynoona sii ilaahay aan kama hasagna guul alla sii afur iyoonayahus awuuralanka taragale dheere buurdhahulareeg ilaahay mahad ishugrilaanti lasiida alin gargaar musamiinta afartun doolar afartun doolar alisi alxamdulilah alshugrilila musamiinta galantiya horey alihi kadhag magan al walaal jara bilowgii bishan barakaysan ee ramadaan ayay ahayd markii sidan oo kale ay wilaayada bakool raashin ay ugu tala gashay afurin iyo suxuur guddoonsiisay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada buurdhuxulle ugu dambayntii dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon inay garab istaagaan masaakiinta mar weliba gaar ahaan bisha barakaysan ee ramadaan maadaama ay tahay fursad weyn oo soo marta qofka muslimka ah ajirna laga helayo in muslimiinta la afuriyo iyadoo qofka wax afurinaya aan laga nuqsaamin ajirkiisii munaasabad lagu soo xirayay kulan ay dowro barbar socotay ayaa ka dhacday degmada xaradheere ee xarunta wilaayada islaamiga ee mudug sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed ciise dowro sharci ah oo socotay afar iyo toban maalmood ayaa lagu soo xiray degmada xaradheere ee wilaayada islaamiga ee mudug waxaana loo soo xiray dowrada odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee mudug iyadoona ay barbar socotay kulan u dhexeeya wilaayada iyo waxgaradka ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu dhisay golo nuqubo ah oo ay yeeshaan waxgaradka wilaayada mudug munaasabada ballaaran oo ku saabsaneyd dowradan iyo kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada bayaankii kasoo baxay kulanka ayaa ugu horeyn halkaasi laga aqriyey kow in la dhiso golaha nuqabada wilaayada mudug laba goluhu wuxuu ballan qaaday garab istaagga ku dhaqanka shareecada islaamka saddex goluhu wuxuu isla qaatay horumarinta barashada diinta islaamka afar goluhu wuxuu ballan qaaday ka qayb qaadashada jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal intaba shan goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ka bara'a qaadashada maamulada ridada ah ee ka jira qaybo ka mida gobollada dalka lix waxaa la isla qaatay in goluhu ka qayb qaato ilaalinta bay'ada kadib waaligii wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa gunaanadka munaasabadda soo xiray waxaan rabnaa marka aan isu daarmayna mas-uuliyadda inaan dareenno rasuulku wuxuu leehay calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mas-uuliyadda aan hayna inaan dareenno waxaan rabnaa inaan sabab u noqonno soodimaha la baabi'iyo la deris walaaleeyo dadka annaguna wixii xaggeenna diyaar baanu nahay inaan ka caawinno warnamayo ballamna noo tahay soodimaha inaan baabi'ino diyaar ma noo tahay dadka inaan deris walaalayno diyaar ma u nahay naga mid maaha naqiib qabiilkiisa inta gadaal u gala xisaab ma ogtaha qolo kala wadato oo ay rabto inay ku kala fogeyso deriska qayb ka noqdaanimah naga mid maaha naga mid maaha waxaas waxaan rabnaa inaan baabi'inno dadkaan odaya habara isku dhasha wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa waxaa ka dhaca dowraad iyo kulamo u dhexeeya waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayaadka diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa duqeyn culus ka geystay deegaano hoostaga marinka khaza ee dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda sida ay ku waramayaan warbaahinta waxaa aroornimadii hore ee maanta duqeyn culus laga maqlay deegaano dhowr ah oo ka tirsan marinka khaza kuwaasoo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda goobaha duqeymaha lala beegsaday waxaa ka mid ah dhulka qaadisiya ah ee galbeedka magaalada khanyoonis ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi lagu garaacay tiro gantaalla ah sida ay soo sheegayaan dadka deegaanka sidoo kale diyaaradaha yuhuudda ayaa duqeymo xoogan oo isdabajoog ah la beegsaday deegaanka abuucadi ah ee galbeedka magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza taliska ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa sheegay in bartilmaameedka weeraradan uu ahaa saldhigyo uu ururka xamaas ku leeyahay marinka khaza waxaana halkaasi lagu burburiyey goobo lagu diyaarinayay hub iyo agabyo kale oo ciidan waa sida ay sheegteen yuhuudda dhanka xamaas ayaana weli wax jawaab ah ka bixin hadalka kasoo yeeray yuhuudda ee ah in goobo ay leeyihiin la beegsaday sida ay xaqiijiyeen ilaha caafimaadka falastiiniyiinta ma jira ilaa iyo hadda wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay duqeymahan cadowtooyo ee ay diyaaradaha yuhuudda ka geysteen marinka khaza weeraradan ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey oo ay diyaaradaha yuhuudda ku qaadaan marinka khaza muddo laga joogo saddex bilood iyo bar duqeymahan ayaa waxay kusoo aadayaan xilli ciidamada gumaysiga yuhuudda ay tacadiye iyo xadgudubyo ka wadaan masjidka barakaysan ee al aqsa halkaasoo ay ku dhibaateynayaan muslimiin usoo cibaado doontay masjidka warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa